asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta aan sida joogtada kobtan ugu wadaagno innaga oo dhinacyo fara badan ka dheegayna afkeenna hooyo iyo quruxdiisa innaga oo tilmaamo wacwacan ka qaadanayna nolosha iyo qaybaheeda kala duwan innaga oo rabna inaan wax badan ka digno wax badanna istusaalayno mideenan maantana haddii eebba idmo waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin ayaa jiray ninkaa isaga ah waxa uu ahaa nin halyeey ah furfuran horjooga ah ummadna taliye u ahaa markaan taliye ku leeyahay dee nin duuba oo iyaga u duuban oo u caleema saaran oo u taliya oo hoggaan u ah ayuu ahaa ma ahayn mid musuq maasuq ku yimid ama budhcada ama haddii eebeyd maayo isa soo qoray ama oday caydha oo daasad wata oo yaa la dhibaateeyey iyo yaan dhibaataynaa ku socda ma ahayn waxa uu ahaa nin bulshadiiu horjoogaha u ahaayey ay aad iyo aad ugu kalsoon tahay halyeegaas isaga ah ee heerkooda horjoogaha u ahaa ayaa waxaa la yaabay dhuxdhuxulayaashii farada badnaa oo laga yaabo inay meelo fara badan wax ka eegi jireen ayaa la yaabay sida ninkani uu heerkoodu ama dadka uu horjoogaha u yahay ay ugu kalsoon yihiin bay la yaabeen waxay dhaheen ninkan muxuu ku kasbaday dadka iyagoo tii la yaaban ayaa mid ka mid ah dhuxdhuxulayaashii ama maaragtay kuwii daba orodyada ahaa ama guunfaariyadii ku ka mid ah ayaa su'aal weydiiyey kolkaasu wuxuu ku yidhi een hebelow inadeer waan kula yaabee dadkaagu sidanoo dhan maxay kuugu aamineenoo aad samaysaa say sidanoo dhan kuugu aamineenoo dadkaaga aad ku qancisay ama ay kuugu qanceen buu ku yidhi su-aashaasu weydiiyey ninkana ma ahayn xasad sida hangaralihii aan ka soo sheekaynayoo kale ma ahayn wuxuu ahaa wiil hoog aad iyo aad isugu kalsoon isaguna jawaab waafiya ayuu siiyey wuxuu yidhi dadkaygu waxay iigu kalsoon yihiin saddex arrimood waa kow wuxuu yidhi kii derejo idheer waan sharfaa kii derejo idheer waan sharfaa midka deris igula ahna waan daystaa kuwa iga dambeeyana ooma soo dego ayuu yidhi aad ugu fiirta hadalkaa hadda dhegaystow yuuse hadalkaasu kaa hoos bixin yaanu kula noqon mid sida dabaysha geedhaha ku dhaafay waxa uu yidhi saddex baan dadkii u qaybiyey midkii derejo idheer waan sharfaayo karaamo iyo sharaf yaanu hayaa xurmaan siiyey isna waa xurmeeyey waa kow waa labae midka deris igula waa kii aniga ila samana ila deraja ah ean isku meel deganna isagana waan daystaayo halkiisaasaan ku sharfaa waxaan dhahaa ninragad gacantaan qabsadaayo waan isku ilaaliyaa waa labo waa saddex ee ninka iga dambeeya iyo shacabka iga hooseeya iyo kuwa anugu aan xukumay iyo dadka maaragtay makastaa iyo dee lama tirsado yidhi lama tirsado baahiyahoodana waan daboolaa ujeeddadu waa sidaa aad iyo aad halka ugu fiirso saasuu yidhi wuxuu yidhi saddex arrimood ayaan sameeyaa kii derajo idheer waan sharfaa midka deriska igula'aana waan daystaa kuwa iga dambeeyana ooma soo dego saddexdaas arrimood ayaan sameeyaa kuwii marka iga dambeeyey ee aanan la tirsanayn dhibaatooyinkoodan aan wax ka qabanayn way jeclaadeen kuwii aniga ila derajada ahaa ee aan sharaftii karaamada siiyeyna dee sidai anugu aan u sharfeen u karaameeyey ayay iyaguna ii karaameeyeen haddii eebayd mahayo kuwii iga derajo sarreeyey een qiimeeyeen sharaftoodii iyo derajadoodii u ogolaadayna iyaguna sidoo kaleento dee way i qiimeeyeen oo saasay igu qiimeeyeen saa darteed baa tolkay igu wada jeclaaday buu yidhi si xaqiiqa ayuu ugu sheegay laakiin waa si aan maanta la helayn allah ina waafajiye mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubintaana murtada maanta idamka eebe waxaan leenahay baroorta orgiga ka weyn baroorta orgiga ka weyn